war saxaafadee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan ay ka walaacsan tahay ishana ay ku hayso xiisadda amni ee ka soo cusboonaatay marinka koonfureed ee badda cas iyo gacanka cadmeed weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday maraakiibta dagaalka iyo kuwa ganacsiga iyo suurtagalnimada in burcadbadeed halkaasi ay ka dillaacdo waxay hoosta ka xariiqaysaa baa lagu yidhi qoraalkaasi baahida degdega ah ee loo qabo tallaabo iskaashi oo wax lagaga qabanayo khatarta sii kordhaysa waxa kale oo aanu ka walaacsannahay baa lagu yidhi war saxaafadeedka saamaynta dhaqaale iyo bulsho ee ka iman karta dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee ku soo kordhaya badda cas iyo suurtagalnimada in ay kor u kacaan qiimaha badeecadaha iyadoo ka dhalanaya kor u kac ku iman kara qiimaha caymiska maraakiibta ee gobolka somalilan waxaa qoraalkan ay ku sheegtay oo kale xeebteeda oo dhereeran siddeed boqol iyo konton kilomitir in ay xilli walba gaadh ka hayaan ciidamada ilaalada xeebaha somalilan waxaana ay qaadayaan baa layidhi tallaabooyin dardar leh oo lagaga hortegayo falalka burcadbadeed iyo tahriibka ee ka dhici kara baddeeda labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waxa aanu sii xoojinay baa lagu yidhi qoraalkan ilaalinta xeebaha somalilan si aanu u sugno ammaanka xeebahayaga iyo nabadgelyada guud ee badaha gobolka somalilan ayaa mar kale carabka ku adkaystay sida qoraalkan ku xusan sida ay uga go'an tahay in ay xoojiso badqabka iyo amniga baddeeda aagaga dhaqaale iyadoo ilaalinaysa mabaadiida iyo shuruucda caalamiga ah waxaannu diyaar u nahay baa lagu yidhi qoraalkan ugu dambayn in aanu iskaashi la samayno saaxiibadayada gobolka si aanu wax uga qabanno caqabadaha ay wada waajahayaan dalalka gobolku ee budhcadbadeed iyo ilaalinta amniga badda cas iyo gacanka cadmeed sakariye sheekh cumar waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha somalilan waxa uu isdul taagay muhiimadda badda cas iyo gacanka cadmeed u leeyahay ganacsiga caalamiga ah haddii aanu eegno muhiimadda marinkani u leeyahay ee dhaqaalaha caalamka ama badda cas iyo marinkan suweys sida xooga dhaqaaluhu ay sheegayaan boqolkiiba labiyo toban maraakiibta xamuulka kaargooga ee dunidu meeshanay martaa badda cas iyo waxay martaa gacanka cadmeed boqolkiiba afartan ganacsiga alaabta eshiya iyo yurub u socda halkan bay maraan boqolkiiba soddon alaabta ay yurub kala soo degto ama ay soo dejisatay bariga iyo galbeedka africa laga dhoofiya halkanay martaan boqolkiiba lixdan shidaalka macdanta iyo waxyaabaha kale la xidhiidha ee u socda asia yurub iyaguna halkanbay halkan bay maraan waxaa sidoo kale la sheegaa marka laga hadlaya xoogaha dhaqaalaha toddoba milyan oo fusto maalintii ay ka gudbaan marinkan oo ah gaas iyo markaasi shidaal una socda yurub asia iyo maraykanka marka muhiimad badan buu u leeyahay dhaqaalaha caalamka markaad eegto xogtaasi aan sheegayo haddaba waa maxay saamaynta dhaqandhaqaale ee uu ku yeelan karo ganacsiga iyo guud ahaanba dhaqaalaha somalilan haddii xiisadaha toddobaadyadii ugu dambeeyey ka jiray badda cas iyo gacanka cadmeed ay sii kordhaan waa kan mar kale
saamaynta dhaqaalihi somalilan markaad eegtana waxyaaba badan buu keeni karaa waxaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho suuqii saliidda iyo gaasta hoosu dhac dhanka isugooshida iyo ganacsiga alaabada caalamka inooga timaado iyo saameyn ku yeelata markaasi noloshii danyarta maciishada kor u kacda kharashaadka caymiska kordha helitaankii cuntada yaraata sixir bararka dhanka cuntada daruuriga ah hoosu dhac ku yimaada markaasi maalgashiga iyo dhismaha lafdhabartii dhaqaale ee somalilan xoolaha dhoofkoo yaraan kara isaguna ama saameyn ku yeelan kara iyo dhammaan wixii ay somalilan dhoofin jirtay nooc walba iyaduna saamayn uu ku keenaya iyo xasilooni dirir siyaasadeed oo keeni karta markaasi mid kale dhaqaale ugu dambaynna sakariye sheekh cumar ayaa iftiimiyey dhowr tallaabo oo muhiim u ah in somalilan ay qaado somalilan waxaa la gudboon markaynu eegno kow in somalilan ay hagaajiso xogta alaabta ganacsi ee dekadaha inuga soo degtaa si qorsho dhow iyo mid fog loo samaysto in kor loo qaado markaasi keydka shidaalka iyo gaasta ugu yaraan lix bilood inugu filnaan karo in dowladda kordhiso keydkii raashinka in kor loo qaado waxsoosaarka dhanka beeraha iyo murafacaadka xoolaha iyo mar walba in la dhiirigeliyo waxsoosaarka gudaha waxyaabahaasa ugu muhiimsan somalilanna mar walba looga baahan yahay inay samayso khadar maxamed cakuule v o a hargeysa